iyadoo ay kasii darayso xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya islamarkaana ay muuqato rajaxumo iyo calaamado muujinaya in dalka oo lugaha la gelayo khalalaaso ka dhasha muranka doorashada ayaa qaar ka mida culamaa udiinka soomaaliyeed waxay bilaabeen wacyigelin iyo baaqyo loo jeedinayo madaxda dowladda kuwa mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka sheekh maxamed cabdi umul sheekh cusmaan usuuli sheekh maxamed idris iyo culimo kale ayaa toddobaadkan jeediyey khudbado loogu baaqayo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuusan isku dhejin kursiga madaxweynaha halka mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalkana loogu baaqay inaysan ka qayb qaadan dhibaatooyin dalka ka dhaca sheekh maxamed cabdi umul ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqay inuusan sabab u noqon in qof soomaali ah ay garaafo gaarto sabab dartiis ah inuu dalka dartiis dhibaato u galo iyo inuu ku waaran qaato cawaaqibka ee mareen madaxweynayaal badan oo kursiga isku dhejiyey kuwaas oo ka talin jiray waddamo ku yaalla carab iyo afrika ninka kursiga ku dheggan waxaan leeyahay kuwaana qaado kayrkaa iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhejinayso sabab ha u noqonin hal ruuxoo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaanan kuu xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruuxoo muslima inay la xagto iska qaaf in la dile in la xagtoo dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keligaa oo qaawan adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaasul tanaasul kursiga lamaadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaskaabaa looga tanaasulaa tanaasul tanaasul tanaasulku waa khayr iyo maslaxo sheekh cusmaan usuuli ayaa sidoo kale madaxweynaha wakhtiga ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqay in uusan isku dhejin kursiga madaxweynaha islamarkaana uu sameeyo tanaasul dalka lagu badbaadiyo sidoo kale sheekh cusmaan usuuli ayaa madaxda dowladda ka dalbaday inay furaan albaabadooda hadalka iyo inay ogolaadaan xorriyadda hadalka adiga maxaa kursi isugu dhejinaysaa war kursigan waa nabigaa sheeg alayh salaam wuxuu yidhi war dadka kursi isku dhejinayo ama kursiga rabow wuxuu yidhi waa khizyi nadaamayo qiyaama waa shalaynaysaa maxay ku diraysaa dadka ku ammaanay oo wadanka hagaajiyo war cadaabka haddaa gelaysid oo aad gelaysid waxaa waran qofka inuu iska dhiibo yidhaha war aniga waa ma rabo inuu yidhaha waxaan ma rabo waa ka tanaasul inuu dhaho ayaa asal ah saas daraaddeed ayaa waxaan leenahay fawaa'idka uu leeyahay waxaa kamid a kow waa masdar lilamni walistiqraar wey hadda waa arta asbuucii si lagusoo si lagu noolaayo magaalada dadka dhan way kala degeen kuwii afka qaylaha meelaha ka yeeryeeri jiray waa aamuseen ilaahay subxana wa tacala qulubta ayuu sifaynayaa marka tallaabo kasta oo waxaan aan ku baraarujinaa dadka muslimiinta ah inay ka shaqeeyaan wax kastoo wanaag ah oo ilahay subxana wa tacala wasulxu khayr shalay dawardii mucaaradka isma arki karin maalinka heshiiska dhacay maalinkaas waa shiraayaan hadda shira u socdo maalinkaas u socdo shirkaas waxbaa ka soo baxaayo intuu hoosha socoto lacala raxmada ilaahay soo degayso baaqa culimmada soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa sidoo kale loo jeediyey xubnaha mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada dalka sheekh maxamed cabdi umul ayaa mucaaradka ugu baaqay inaysan dhankooda qaadin tallaabooyin abuuri kara burbur iyo colaad uu dhiig ku daato isagoo raadinaya kursi iyo dano kale oo gaar ah sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayuu sheegay inay u hoggaansamaan amarka ka soo baxa villa soomaaliya oo ah halka dalka laga maamulo
fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas iyaguna ku fadhiistaan fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad og tihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa'u wa tansicu lmulka miman tashaa dagaal iyo dadaal loo galayna laasim maaha in kursigaa lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya waa midda labaade kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado tobanna ma qaado toddobana ma qaado hal buu qaadaa hal buu qaadaa kursigaa halka qaada waa midkii soomaaliya intay isku laysay la qaydiyey oo gaaladu intay u sameeyeen landhis landhis fulaan landhis fulaan lagu qanciyey adiguna madaxweynaa tahay adiguna madaxweynaa tahay adiguna madaxweynaa tahay kursigii ayaa markii uu ku wada fillaan waayaa waxay noqotay in tobanaan kursi oo kale la soo saaro oo lagu qanciyo la yidhaahdo landhiskaana madaxweyne fulaan kaana madaxweyne fulaan kaana madaxweyne fulaan war kursigu waa mid ilaahayna nin buu u qoray haadihi xaqiiqa biyo kama dhibcaan waa waxaan leeyahay luqadda qabyaaladda daaya hadalka xanaftale daaya fitnada kicinteeda ka fogaada si mas-uuliyadii ku jirta u dhaqma yaa dalka u tura dadkan u tura duruufta ummadda haysata u tura ilaahay ka baqa qabyaaladii ree hebel iyo ree hebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landhis iyo landhis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata bilaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa xaggee buu ka yimid sistamkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo sistamkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiise ma dantaadaa ma isweydiise
mucaaradka iyo badanaa shakhsiyaadka ka soo horjeeda maamulka madaxweyne farmaajo waxaa sannadii ugu dambeeyey lagu tilmaamayey qarandumis shisheeye kalkaal iyo erayo kale sheekh cusmaan usuuli ayaa sheegay in arrintaasi aysan ahayn wax wanaagsan isagoo ku taliyey in la joojiyo nin kasta waxaa la rabaa inuu heshiiska nabadda ka shaqeeyo dadka dowladahan yurub maxay ku degan yihiin mudaaharaadii waa samaystaan nin wax nidaamkaa la maraa dhib ma jiraba maxaa dhacay istiqraar weye qofka markuu wuxuu yidhi qofka markaa caburus caburus caburus marka dambe infijaara imaanayo walidaalka caburuska maaha siyaasiyadaan naqane gobol waxay ahayd xooga dad yar la xukuma shacab baa lahay dadka dadka shacbigooda siyaasiyada la xukuma marka adig le aa ku dimbaabaayo adig le aakhiradaad xumaanaysa maahane wax kale ma imaanaya faa'iidada kale ku jirta waxay tahay alitixaad watakaaluf dadku way midoobayaan cadow cadow waanaga baqaa marka laakiin intaad dhehaysid nin walaalkaa dhehaysid cadow waay iyo jaajuus waay iyo kenya wata iyo hebel wata haddaad dhehaysid cadow asaga meeluu ku meel meeluu ku ogaado maxaa yeelay caqligoo walaalkaa kaaga watay ninkii kaa caqli kaa caqli badasho walaalkaa kaa watay adna waa ku kumadaahaayo ama adna cadow kalaa wadataa labaas mid le waay sheekh maxamed idris ayaa qoraal oo soo dhigay bartiisa facebook waxuu ku taageeray khudbadda culimmada kale isagoo sidoo kale baaq soo jeediyey wuxuu madaxweyne farmaajo xasuusiyey dhibaatooyinka isugu jira abaaraha cudurrada colaadda iyo jaawareerka siyaasadeed ee uu ku jiro dalka uu hogaamiyo wuxuuna ugu baaqay inuu xisaabka ku darsado tan iyo wixii ka dambeeyey siddeeddii februari oo ka ekayd mudaxileedkiisa in dalka oo galay jawi aan wanaagsaneyn sidoo kale waxa uu mucaaradka ugu baaqay inay ku xisaabtamaan in adduunyadu maanta ay marayso laba kun kow iyo labaatan oo aan la joogin kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii iyo kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii islamarkaana ay rabitaankooda ku raadiyaan waxa uu qabo dastuurka iyo cilmiga ay barteen iyo waayo aragnimada laga dhaxlay dunida maanta waxuuna ku taliyey in laga fogaado wax kasta oo dalka u horseedi kara burbur